bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalsan ee muqdisho qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay bandhigga waxqabadka xukuumadda danqaran galmudug oo wata iskudaygii iskuday xoogan oo ay kula wareegayso deegaanka ceelbuur gumiyaha gobolka banaadir oo kulan la qaatay madaxda sanduuqa horumarinta dalka boqortooyada sacuudi carabiya xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay wato diyaargarowgii ugu dambeeyey ee dagaalka lagula jiro dagalameesha al-shabaab puntland oo sheegtay inay diyaar u tahay wadahadal ay la gashay dowladda federaalk soomaaliya jubbaland oo war ka soo saartay xaaladda ka jirta gobolka gedo iyo etoobiya oo ku gacan seertay hadal ka soo baxay dowladda maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale soo wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay labay labaatanka bisha saddexaad ee maaj sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana u diyaargarooba iyagiyo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka qeyb galay xafladda bandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo xalal uu qabtay magaalada caasimada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana xafladaasi waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan daamaneysa isaga oo sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay sanadaha soo aadan in dalku uu galo barwaaqo iyo sidoo kale isagoo ka hadlay batroolka iyo badda iyo sidoo kale macdanta waxaana uu sheegay in wakhtigaani loo baahan yahay in xoog la saaro kheyraadka badda
dad badana qiima u bixiyey halkan wasiirka arrimaha gudaha caawa wuxuu ka sheegay odayaasheenna dhaqanka ah ee dowladdii markay naga burburtay tiirka lagu tiirsan iyaga noqday ee dowlad dhisidda soo bilaabay toodii ha dhammaatee laakiin inta sababtay maxaa dowlad soomaaliyeed u dhisaysaan maxaa dadka u heshiisiinaysaan maxaa wanaagga uga talinaysaan inta ku dhimatay tiradaad arkayseen oo wasiirku uu sheegay waay waxaa halkan naloo soo sawiray masaal laga soo qaaday wiilal dhallinyaro ah oo da'yar oo mid waliba la dhihi karo cimrigiisa meeshii ugu macno badneed waaye oo u dhintay maxaa dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya dadkan maxaa sharaftooda iyo karaamadooda iyo diinkooda iyo dadnimadooda in la qurxiyo aad u rabta aad ugu dagaalamaysaay u dhinteen farxaan waa arkayseen sawirkiisa wejigiisa intuu la ekaa xasan tuure waa arkayseen intuu la ekaa dhammaan iyo maaala looga soo qaada laakiin intoo kaleo dhallinyaro ah oo maxaan ku iraha dalka daafihiisa kala duwan ku dhimanaysa dagaalkan hadda socda iyo kasii horba ku dhimanaysa ayaa jira saraakiil tiro badan shacab odaya culima yacni wax walba leh waxaan rabnaa marka maanta waxaa noo bilowday qaabayntii berri aan qaabayn lahayn oo berri inay berri fiican tahayna aan qaabayn lahayn kuna qanci lahayn inay berri berri fiican tahay sidaas daraaddeed xalay xafladdii maxaanku irahdaa lagu soo xirayey ee kalfadhigii labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ka sheegay maalin horena shirka tacliintan aan ka sheegay caawar inaan ku celiyo aan jecelahay waa inaan birideenna qaabaynaa birideenna si aan u qaabaynaahay waa in biri xuduuda leh la garanayo wakhti leh mustaqbalkaan saan yeelaynaa mustaqbal qurxoon keliya naguma filla waxaan qaabaynay oon soo fikirnay oonaan wadnaa ka shaqaynaynaa mimbarkan ama muxuu ahay madashaanna in wax badanoo ka mida ay fududayso aan rabnaa soomaaliya laba kun soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdankii ayay dowlad noqotay laba kun iyo lixdan soomaaliya boqol sano oo dowladnimo ayay jirtaa laba kun iyo lixdan soddon iyo toddoba sano ayaa nooga dhiman wakhti oo cimriga bini aadamka ku dheer waaye laakiin wakhti cimriga ummadaha ku gaaban waaye aad u gaaban marka cimriga ummadaha laga hadlaayo laakiin cumriga bini aadamka soddon iyo toddoba sano way dheer tahay waxaan rabnaa su-aasha ah laba kun iyo lixdan marka la gaaro oo dowladnimadeennu ay qarni jirsato soomaaliyadan maanta aan joogno ee sidaan ah ee shabaabka laga baqayo ee qa- uu dadka qarxinayo ee dagaalka lagu hayo ee du- daaraheenna ay duduunsan yihiin oo waddooyinkeenna ay burbursan yihiin oo d- korontadeenna hadda la lahaa warshado ma ma kuma shaqay karaan la leeyahay meelo badan ma ga- annagoo maanta biri soomaaliya noocee aan u baahna waxaasoo dhan sidee soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa inay jirto maanta ayaan dunida horu martay ee maanta aan fiirinayno dhammaan dadka maanta ku nool ma keenin horumarkaas kuwii hore aabbayaashii hore awoowayaashii hore dadkii hore yaa yaa ka shaqeeyey in maanta ay sidaas u ekaato dalka maanta qurxoon
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay xafladii bandhiga xukuumadda dan qaran oo xalay lagu qabtay magaalada caasimada muqdisho dhinaca kalena galmudug ayaa wada iskuday xoogan oo ay kula wareegeyso deegaanka ceelbuur maamul galmudug ayaa wada diyaar garowga howlgal ka dhan ah al-shabaab ee degmada ceelbuur ee gobolka Gadu- galgaduud iyada oo hore al-shabaab looga saaray deegaano badan oo qeyb ka ah galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle mas-uuliyiinta maamulka ama- mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay doonayaan inay dowladda si buuxda ula wareegto degmadaas iyo degmooyinka kale ee ku xeeran gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan gudaale oo wareysi siiyey idaacadda ku hadasha afka soomaaliga ee v o e-da ayaa sheegay in haatan ay diyaariyeen ciidamo fara badan oo ay ku qasbanayaan oo ay ku qasbayaan eh, ama ay ku qabsanayaan degmadaasi horay ee guluf ay horay u ka- ay horkacisay dowladda soomaaliya ayaa la isku dayay kaasi oo lagula ama lagula wareegayo degmadaasi balse waxna diijo ah kama aysan soo bixin isku daygaasi dhinaca kalena xukuumadda dan qaran ayaa waxay sheegtay in ay sii laba jibaarayso dagaalada lagula jiro al-shabaab Een, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka oo xalay ka hadlayay een, bandhiga xukuumadda dan qaran oo muqdisho ka dhacday ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay laba jibaarayso dagaalada ay kula jirto al-shabaab oo waayihii dambe ahaa mid hakad kale waxaana uu sheegay in dagaalkaasi dib loo bilaabi doono islamarkaana deegaanada kale ay ku harsayn al-shabaab lagala wareegi doono sida uu hadalku dhigay
laba sababood ba hadalkayga waan u soo koobayaa horta midh lagama tegin ragga kalaan is lahaa jaamac iyo bal misaal u noqo oo soo koobo faarax baa isna wixii sii wada koobayba ilaa waa macallin guune marka in yaroo guudmaruun baan ku soo koobayaa kabacdina dadkaynu iradaha u furaynaa su-aalaha ha ku boobaa ragga halkan fadhiya iyo gabdhaha madasha jooga ee waxyaabo kala duwan mas-uulka ah waxaan rabaa madaxweyne inaan isku xidho lama soo koobi karo oo run ahaantii wasiiradan wakhtiga aad istiraahadeen waa idinku dheereeyeen waxay ka warramayaan shan kun oo shaqaale rayida shan iyo labaatan wasaaradood intaasoo haydood oo madax bannaan intaasoo saraakiil ah oo had iyo habeen ku howlan howlaha dowladda inay soo ururiyaan markaa malaa sacad sacad bayba u baahnaayeen kal dambaynuga dhigi doonaa iyo marka rabbi nagu simo waxaan rabaa inaan markaa in yar contextualize gareeyo soomaalidu horta ummadaha ilaahay abuuray bay ka mid tahay dal ahaanna dalalka adduunka ka mida ayay ka mid tahay waxaynu ku naalnaa geeska afrika afrikaynu ku naalnaa dalalka inagu hareeraysan dal aan burburin ma jiro dal aan qarankiisu burburin east africadan malaha kenyadaasoo iyana kofaakacaysay soddonkii hore ayaa ka jirta dhammaantood way soo wada kabteen sidaa ay u soo kabteen baynu innaguna u soo kabanaynaa mawduuca laga hadlayaana siduu shiikhu uu ina yidhi wardaara la'aan iyo heesa la'aan inamay heline siyaasad xumaa ina heshay aynu siyaasaddana saxno kalsoonideena abuurno dalka etoobiya aynu deriska nahay haddii siddeetameeyadii heese caana loo qaadi jiray oo loogu yago hayo adduunka laleeyaha wax soo siiya maanta qabandi ay beereen bay rabaan adduunweynaha inay u dhoofiyaan oo ku quudiyaan rwanda oo laba milyan ilaa milyan ay leeatay maanta waxa lagu majeertaa nidaamka dowladdooda ay u dhisan tahay iyo sida ay siyaasaddooda u maareeyeen xagga developmentka dalal kaloo inala noocabaa halkaa ka soo kacay waxaan rabaa inaan ku xidho kelmad uu madaxweynuhu xalay inagu yidhi uu yidhi dadaallada dowladdu ay waddo waa in meel lagu ankargareeyaa bimacnaa hawsha aynu haynaa waa inay meel hiigsanaysaa oo yool leedahay yoolka isaga inagu rami doono wuxuu u bixiyey laba kun lixdan iyo saddex ajandhaha soomaaliya ee labada kun iyo lixdanka lixdan iyo saddexda african unionka alaho nimankaana ana dhowr shir ka qayb galay oo waana isu egnahay halkaasaan ka keena iyadana mudane madaxweyne annagu haddaannu xukuumaddii nahay aragti siyaasadeed baad keentay suuqa siyaasadoo lagugu doortay ra-iisul wasaaraad magacowday barnaamij siyaasiya buu geeyey baarlamaanka wasaaradahan halkan jooga iyo howlwadeennada dowladdu siyaasiyiinta iyo buroqrasiyadduba waxaa mas-uuliyadda saaran ay tahay inay aragtida iyo barnaamijka shaqa maalmeed u beddelaan wasaarad walba tii gaarka ahayd way nooga warrantay laakiin xafiisyada ay ka mid yihiin xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda qorshaynta maaliyadda wasaarado leh wax la yidhaahdo central coordinating role inay isu geeyaan oo isu ablaableeyeen siyaasadaha kala duwan mas-uuliyadda keliya saaran waxa weeye inay sectoral approach ay hawsha u galaan hal qodob ba waxaan ka odhanayaa amniga haddii magaalada muqdisho nimanka khawaarijta la yidhaahdo aynu ishayno aynu isku dili jirnay oo suuqa soobe ay kun inagaga dili jireen haddii hudheellada aynu difaaca ka xidhan jirnay oo ay inoogu soo geli jireen haddii waddada marka almukarama ay boqolaal ku dhinteen maanta nimankii waxaynu isku haynaa ceelbuur dusheeda galhareeri dusheeda jannay cabdalla iyo meelaha raggii halkan lagu sawiray ee aad garanaysaan ay naftooda ku bixiyeen markaa nin baa wuxuu yidhi waxba yaanu xeerkee iyo marin xoolana iyo siina xaasha lilaahi nin libinkaa xistay xumihii waayaab daraalkaa da'yartii naftooda hurtay ee aad ka garanaysaan farxaan iyo xasan tuure iyo cuqaashii iyo raggii dhiiggooda u huray ayaa dee aynu uga mahad celinaynaa laakiin si daraalkaas loo fuliyo oo ciidamo saddex kuna ama afar kuna loo dhaqaajiyo habeenno badan baa loo soo jeeday wasaarad walba waa total government approach madaxweynaha ilaa iyo howlwadannada u hooseeya baa suurtogelay inay halkaa aadaan oo cilmi waxa dhaqaale dagaalka la leeyahay ku bixi iyo fiqi waxa leeyahay howlaha ka shaqee ma yaraan waxaan kaga baxayaa baabka amniga markaa ciidamadii nafti waa horeen dhiiggiina waa shubeene adeegiisaanu u geyn lahayn barnaamijka stabilizationka ayay noogu jirtaa
yahay kaasna wuxuu ahaa ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka oo isaguna ka qayb galay xafladda bandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo sheegay in dib loo bilaabayo dagaalmeesha lagula jiro ama dagaalka lagula jiro dagaalmeesha al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay ahaa mid hakad kalay markana jubbaland ayaa waxa ay war ka soo saartay xaaladda gobolka gedo maamul goboleedka jubbaland ayaa markii ugu horeysay ku gacanseeray qorshe ay wadaan siyaasiyiin dhowr ah oo ku sugan magaalada ama deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka gedo wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaana sheegay in qorshaha maleeshiyo beeleed looga abaabulo deegaanadaasi si ay ula dagaalamaan al-shabaab ay noqon karto mid dhibaato weyn ku keeni karta maamulka jubbaland dooda u weyn ee wasiirku cogsaday in maleeshiyo beeleed loo baahneen xilligan ayaa ah in ciidamada maamulka jubbaland ay karab ay ka helayaan ama ka helayaan kuwa kenya ee qeybta ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayna haystaan awood ku filan oo ay ku wajahaan xoogagga al-shabaab jenaraal yuusuf dhumaal ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xitaa haddii ay dhacdo in dad loo qorayo qaar ama kamid noqoshada dagaalka socda ay sameyn doonaan laamaha amniga oo keliya sida uu hadalka u dhigay cid kasta oo loo qorayo kamid ah noqoshada dagaalka al-shabaab lagula jiro waxay saameyn doontaa waxaa sameyn doona laamaha amniga oo aan anigu hogaaminayo anigoo ah wasiirka amniga ayuu yidhi wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland wasiir dhumaal waxaa diyaarin doonaa tababarkooda iyo sanadooda qof keliya uma eh, abaabuli karo maleeshiyaad ku fikir ah la dagaalanka al-shabaab mana ahan dalaabo ay wanaagsan ama dalaabo u wanaagsan jubbaland iyo dalka soomaaliya intaba wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhaqdhaqaaq kale oo aan ku imaan wada shaqeyn iyo iskaashi maamulka ah ay wa- weeqi karto dadaalada lagu doonayo in lagu ceerib diro al-shabaab gudaana dhegeystayaal warkii subax waad kala socoteen raada dalsan muqdisho maanta waa higeynta
wararkaadna haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warla helyaabaa tala la hel